dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb sagaalaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa dhaqankii soomaalida iyo xididka sidaan toddobaadkii hore idinku warramay allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray salaan carabey waysagii dhooble la xididay kadib markuu inantiisii cawo dhooble u dhisay meel u muuqata aqalkii hooyadeed waa kii kula aqal galayoo sidaana inanlayaalka ku noqday inanlayaalkuna siday u badnayd reerka uu ka guursado muddo dheer lama ood ahaan jirine gu ama laba kadib ayuu ka guuri jiray gabadhii oo lamaanaatay amaba aan weli curan isaga oo wata ayuu u wareegi jiray qoladii uu ka dhashay iyo kolba geyiga reer aabbihiis ay markaa ku sugan yihiin salaanse hiddahaas ma uu raacina reer xididkiis ayuu isaga dhex nagaaday halkaasoo waraso rag iyo dumar balihi ay ugu dhalatay wuxuu ahaa nin sadcaal badan oo reerkiisa marna u soo hoyda dabinna ka maqnaada had iyo jeer intaynu waayihiisa hadal haynana waa inaan maanka ku haynaa inaanu ahayn reer miyi keliyahe oo haddana ahaa reer magaal ganacsada iyo badmareen intaba wax la isku qabayba iyada oo sidaa loo wada joogo ayaa gabyaaga iyo xididkii waxaa dhex martay xidhiirkii awalba madmadowga ku bilowday dhacdo uga sii dartay oo maxay ahayd intaadan isweydiinba anaa kuu marine waxay wariyeen maalin maalmaha ka mid a inuu reer xididkii u sheegay inuu maagan yahay berbere inuu safar ganacsi ugu kaco markaas buu hargo subag baal gorayo ahmin awr goorol miirana qoys waliba wixii uu haystay oo ganacsi geli karay farta ka saara maalintaas buu ciid iyo cayn midkood wuxuu kala dhaqaaqay awr ay wax waliba ku raran yihiinoo in yar mooyee tolweynihii uu la xidhiiday ay lahaayeen dabadeedna waxaas oo badeeca ah kolkuu caddaystay ayuu markab xeebta taagan inta dusha uga baxay shaqaalo ka qortay sow markaana xididkii safarka lahaa galaarta kagama dhegin oo sow maantaa kadib nin u godobaysan salaan ma noqon iyada oo cawo iyo carruurtiiba ay dhex joogaan inkastoo aanu marnaba gabayadiisa ku soo qaadin haddana salaan iyo xididkii colaaddii ka dhex toolantay dhacdadaas ayay salka ku haysay waxaa soo raaca isaga oo mar walba gocan jiray inaan lala yarad soorminoo siduu dhaqanku ahaa xoolihii uu cawo ka bixiyey aan reerku waxba uga soo naqin sababuhu labadaas ha ahaadeen ama ha ka badnaadeena la kala irdhow carre edeg wuxuu ku maqnaadaba beri dambe ayuu salaan soo noqday isaga oo ay ka go'an tahay wixii dhacayaa ha dhaceene aqalkii ay cawo dhoob la joogtay inuu isdul taago hase ahaatee xigtadiisii ayaa hamigaas ku diiday weliba uga dhaaratay xagga reeraha wararkii ka soo yeelayay kuwa fiican ma ahayn waxaa kolba loo soo tabinayey in kow looga siin doono hadduuba ciid cagaha soo dhigo reer dhooble hadday bixiyaanna waxaan marnaba bixin doonin dadkii kale ee safarkii uu berbere ula kacay wax ku lahaa sidaas buu taladii xigaalada ku yeelay tashigiisii horena kaga haray wuxuu salaan ka mid ahaa maansayahanadii soomaaliyeed ee markay cid isqabtaan gabayga ku cadgoosan jiray xidid iyo xigaalana aan uga bi'i jirin wuxuu sida muuqato ahaa nin hadduu gardarro dareemo inuu maanse ka celiya mooyee dadku tiraabka uu ku wada xaajoodo aanay ugu bixi jirin xagga xidid ugabyidana tixihiisa seediyaal oo keliya kuma uu ekayne wuxuu ku macjuufeeyey sodogiis dhooble seedigiis rumaad maxamed dhooble afadiisii cawo dhooble iyo sidoo kale qof dumara oo ceebla dhool uu ku sheegay aana filaayo hablaha reerka inay ka mid ahayd isagana dumaashi ugu qumanayd kala irdhoobiddii isaga iyo xididkii wixii ka dambeeyey gabayadii uu tirin jiray midkood ayuu dhowrkaas qof ku magac dhibay isla gabaygaas ayuu haddana kaga caraacaray xoolihii yaradka ahaa ee uu cawo ka bixiyey kuwaasoo uu kala mid dhigay wax uu meel cidlo ah ku shubay dhulkii uu reerku degganaa waa isla gabayga uu ku haaraamayo ee uu ku sheegayo xoolihii uu bixiyey in wax looga soo celiyo iska daaye waagii uu reerka inalayaalka ku ahaa inuu caato joogsaday cabashadaas qotada dheer leh labadii tuduc ee uu saraan u xambaariyey ayaa waxay ahaayeen meeshaan cadow waalidkay lagu cisaynaynin nin isoo cawaansaday halkaan cidiba eegaynin ee dhooble camalkaan ogaa la cumbullaynayey ee sida carruuraha waxaan cunaba sheegayey meeshii cawiya ceebladhool lay cambarinayey ee maxamed curad kuu ahaa laguma ciilbeele xakamaha casuusta leh waxaan xamar ku caateeyey sidii kayn cagaar badan waxaan xamar cilaan saaray cuudkiyaan maray geelashaan cadajiduu gooyey caatuba la'aan baan anigu caato soo dhacaye micdlaan ku qubay xoolahaan curayay waa noolbab inkastoo isaga iyo xididkii ay qardoofadaasi ka dhex aloosnayd haddana salaan marnaba afadiisii cawo kama uquusan wuxuu rabi lahaa dadkii safarka lahaa meel uu kaga nabadgeli karo inay ku wada dhaqmaan wuxuu jeclaan lahaa intay si uun ugu soo wareegto dagaanka reer aabbihii inay wada joogaan waxaase beryahaas ku soo duushay in iyadiiba la baayacay kadib wadaadadii dagaanka markii laga helay iyada iyo salaan inaan meher isu haynin marba hadduu intaas oogu ka maqnaa wax masruuf iyo marashi ahayna aysan xaggiisa ka soo gaarin kolkaas baa waa siduu maqlaeh cawo la soo doonay ragga qaarna yarad hor leh aabbaheed ugu yaboohay dabadeed isaga oo wararkaas iyo waxa uu ka yeeli karaayo rogrogaaya ayaa waxaa halkuu joogay ugu yimi seedigiis maxamed dhooble kaasoo u soo jeediyey cidina haatan wax uma haysatee ciid iyo reerkiis inuu ku noqdo isaguna uu u gelbiyo taasna dabikambood buu ahaaye wuu iska soo taagay maalintaas ayuu tidhi gabay dheeroo uu maxamed ku halqabsaday la xididkii reer rooble gabay uu kaga qoomamoonayo gabay maansadiisa kuwa ugu quruxda badan lagu tirin karo dhammaadka gabaygaas ayuu seedigiis ugu soo jeediyey hadday la qumanaato inuu cawo u soo wareejiyo taasoo uu daba dhigay hanjabaad laga garan karo inuu ka diriri doono haddii afadiisa rag kale lagaga yarad qaato wuxuu yidhi inaanan goosan karin naaga kale go'ay haddaad mooday qajeelaaga yaan badan yahee waxaan idiin gaatay amaan guuyadaydii u horay geeda sarawaabe mar haddaanay garawshiiyo xidid gumaladeed joogin isma gaadho oo waxaynu nahay gaalo iyo ruune waa geeriday ciid waxaan ugu gadoomayay gefna ha igu noqotee haddii guuyo lay siiyo anaan gabadintiinnii tegayn gurigii reer dhooble qoftaad gacal ahaydeen haddaad garata ii soo rar haddii kale ha guursado raggii guga la sheegaayey dabadeedna guul waxay dhasho iyo godobta aan dhow rabin waa dambe oo uu gaboobay ayuu saraan guursaday sidii berigii horese gabadhii uu maalintaa guursaday waxba kama u bixin markaas baa waxaa loo soo sheegay seedigiis oo yaradoonihi in uu ku soo socdo dabadeedna isaga oo ay ka go'an tahay mooggan inaan wax hoolaa laga kaxayn ayuu tiriyey yaradka loogu soo socdo gabay uu ku diidayo waa gabayga uu ku xusaayo labada sababood ee dartood aanu yarad ku bixinayn midi waa xoolihii faraha badnaa ee cawo dhooble uu ka bixin jiray welina uu ka ciil qabo midda labaadna waa da'dii uu maalintaa joogayoo aan u oggolayn isu xilqaan hor leh oo xidid iyo hantidiisa oo uu sidii hore ugu cayaaro waase arrin uu saraandoodda ku marsanayee gar ma ahayn oo oday coobir ah iyo barbaar cartii qaba kuu ahaadaba hidda ahaan cid yaradka laga dayn jiray ma ay jirin yeelkeede wuxuu aragtidaa ku xusay laanlaydiisii qurxoonayd ee inteeda badan uu kaga calaacali jiray gabowgii uu markaa la tiicaayey isaga oo haddaba u dayrinaya seedigiis oo aan weli soo gaarin waa kii tixdaas ku soo gebagabeeyey isaga inaan wax bixini ka soo dhoweyne ninka ku soo socdaa uu halkiisa iska joogo haddii aanu isaga wax u wadin adigoon lamaa awr la wadin ama ligood keenin leegleegsadaha waa nacbahay laanta dheer sida ee seedow haygu soo lugo'in lahasha waa ceebabu dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan magaalada washington